horta bini aadamku waa iska marna ma idhama waa iska nusqaan waa iska cabasho badanya qofkuna mar walba waa iska cawdaa laakiin xaqiiqiyan anagu waxaan ku dadaalaa in qofkaas cadaalad helo maxaa yeele anagu ilahay baa nagula xisaabtamaya mas-uuliyiin baanu nahay qabriga qiyaama naga dambeya wax rabbi nagula xisaabtamaya wey annagoo an cidna ugu danaynayn nafteedaan ugu danaynayna in qofku cadaalad helo cadaaladuna waxay ka bilaabataa qofka marka xorriyaddiisa laga qaado ee saldhigga la keeno ayay cadaaladu ka bilaabataa sidaa darteed qofku waxaan ku dadaalna anagu maxbuuskaay inuu helo xaqii uu lahaa wuxuu xaq u leeyahay inuu helo taasoo ah marka lasoo qabto oo la keeno obiga xabsiga marka la geeyo ilaa maxkamad laga geeyo inu qofka cadaalad helo oo cadaalad u maro cidnana dulmi ma saaro qaynuunkuna waxa wey wagtina maxkamada kala sarreeya ay jira waxaa loogu talagalay annagu qofkii haddii lacalla cadalxumo tirsanayo maxkamadda darajada koowaad baanu geynaa xeeraalintan u gudbinaa xeeradu maxkamadday geysaa maxkamaddu way xakuntaa haddii maxkamaddu xakunto haddee waxaa jira hadduu qofka ku qanacsana inuu racfaanka qaato racfaanka markuu qaato kadib haddana hadduu ku qanci waayo maxkamad sara u furan intaaso dhan waxaa loo sameeye qofku inu ku qanco oo cadaalad si u helo marka aad iyo aad baan ugu dadaalaa inuu qofkaas cadaalad helo dee annagoo aan ugu eexanayn cid kaleeto ee nafteeda ugu eexanayna in aan kolley aan ognahay in rabbi nagula xisaabtamayo wax naga damaynay tahay aad baa mahadsantahay
afar labaatan saac iska xe muddo ka badan xabsiga ku xiran marka iyagoo maxkamada goolin taas aa goolsoo waaya afar saac ma sidee afar sac baan waxaa ugu leenahay sideed iyo afartankaas saac qofka hadduu nagu dhaafo muddo baaris baan maxkamadda ka codsanaa anagu xeeraantaan weydiisana xeerada maxkamadda u gudbiyaa waa naloo soo ogolaadaa marka naloo soo ogolaado haddii waktiga aanu leenahay ma dhaafno marna anagu intaasaan ku geyna maxkamadda ku horgeyna
waaya keliya marka waxay sheegtaa kiisaska ugu badan ee saldhiga yimaada ee aad ka hurgashaan
kiis badan baa saldhiga yimaada miyow waxaa jira dembiyo dhaca oo sida kufsiga waxaa jira dembiyo sida dhaawaca waxaa jira sida tuugada waxaa jira daraagis khamrada oo kaleeto waxaa jira ciyaal baas oo haddeer laisku soo taagay oo haddeer masiibada ah oo waddankii masiibo ku noqday oo dee haddeer ciyaalkan xaafadaha u dagaalama oo arrintooda runtii xaqiiqan aad iyo aad hadda ay macnaha ay usoo kordhayso waxyaalahaas oo dhan baa jira marka kiiska dhaca way badan yihiin lakiin annaga waxaan isku daynaa qofku inuu mar walba inuu cadaalad helo ama baarisa loo soo xiro ama ha loo soo xiro kiisas uu galay oo sida dhaawac iyo kiisasa ciqaabta ha loo soo xiro kaleeto loo soo xiree mar walba qofkaas inuu cadaalad helo aan isku daynaa annagu muddooyinka ugu dambeeyey waxaa socday howlgallo ciidamada booliska ay wadeen xaafadaha magaalada boosaaso howlgalladaasi maxaad kusoo qabateen ilaa iyo hadda dadkaasi dembiyama lagu helay maxkamadna gudbisay dadkaas lasoo ursha baarista ahaa wixii dee qofka uusan dembi lahayn waa lasii daayey runtiina maba ay gaarmisay afar sac ka hor baa lasii daayey wixii dee kiis lagu helana maxkamadda la horkeeni doona waa arki doontaan insha allah ma jiraan dad al-shabaab ah oo iyaga kiisaskaas lagu
hayo arrintaas wax weeyaan guddi baariseed baa jira guddiga baarista ka jawaabi doona insha allah xilligii loo baahdo ka waran tahay marka wada shaqeynta ciidanka booliska iyo shacabka waxay leeyahay aad bay hooseysaa oo inta badan kuma kalsoona shacabka booliska marka kalsoonidii shacabka inaan lumuseen bay shacabka sheegeen marka sidee la isku waafajin karaa arrintaasi bismillahi raxmaan raxiim iyo horta anagu sida iyadaba anagu waxaan u shaqeynaa waa shacabka annagu shacabka iyagaan u shaqeynaa iyagaan waa ka tirsannahay booliisku iyo shacabku waa isku mid xogta iyo amniga markii la qaybiyo boqol kiiba lixdan waxaa laga rabaa shacabka afartan baa anagana laga rabaa qabashada shacabka waan waa shaqeynaa aad iyo aad bayna noola shaqeeyaanin kolley annaga ka booliis ahaan waa noola shaqeeyaanin aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa shaqada inala qabtaan shacabku gobolka bari jooga xaqiiqiyanna wax weeye ammaan weyn baan u haynaa anagu kolley anig ka taliya saldhig ahaan aad baan ugu ammaanaya shacabka gobolka bari jooga boosaaso jooga
waayahay waraan helin waxay sheegayaan in hub iyo dirays oo kale magaalada dhexdeeda lagu dhex dhigto oo dirayska ciidamada oo kale taas oo ka ka hor imanaysa amniga arrimahaasi maxaad waxa ku qaban weydeen waxaa la leeyahay sirdoonka ciidanka oo kale waa uu hooseeya marka taas soo lama dhimi karo hoose dhaca ku yimid dhanka ciidanka qabadkooda yow aniga bolis baan nahay sirdoonkana hay-ado gaara ku shaqo leh anu taa kama hadli karo kama hadli karo nabad sugidda iyo bahowlaha ku shaqale sirdoonka wixii aniga khuseeya arrimahaas booliska baan ka jawaabi karaa oo saldhiga ah weliba midda direyska marka
ma ogi anu hadir wax dirisa dee wax kolley un hadda anu aan ogahay oo dee dhar iyo meel lagu gado iyo hub ma ogi anu aan ahayn dee waxa hadda dhertoogtahay lagu gadgado aan ahayn ma ogi anu
waayahay magaalada boosaaso waxay ka mid tahay meelaha tahriibayaasha ay ka baxaan oo kale ciidanka booliska arrintaas waxaa ugu dhagay waa inaysan si fiican laga howlgelin marka maxaa kaga qaboodaya
waxaan malayaa annaga saldhiggan waxaa soo mara tahriibta dadka la yidhahdo dad tahriib la soo qabtay dadkaas waa laba qaybood bay ahaayeen dad wax tahriibinayo cid la tahriibinayo qof la tahriibinayo annaga kiisuma hayno xeerna kama soo bixin lakin dadki wax tahriibinayay oo lagu keenay meshan waa la xakumay qaybtood labiy toban sane waa lagu xakumay xabsiga jiraan wixii naga soo mara annaga lakin annago ka saldhig ahaan wixii aanu ku shaqo leenahay mawduuceeda inaan ka hadlaan jecel wax kale aan ka hadla hadba umahadsanta marka booliska maxay ka qabteen marka taladiina oo kale saldhig ahaan anu wixii na soo gaaray baan ku yidhi waxna waa xakumeen waa waa la xakumeen dadka wax tahriibinaya xabsiga jiraan nin nin la ninka la tahriibinayo dembi male lakin ninka wax tahriibinaya ayaanu kiis uhaynaa anagu xeer uhaynaa dadkaasna waa la xakumay xabsiga jiraan wixii na soo gaaray annaga waxaa jira muxaadarada oo kale talida keeno lagu qabtay dad iyaga maxaa laga yara dadka amriga iyo waxaan umalaynayaa inaad aragteen baan umalanaya khamradii ugu badnayd ilaa markii saddexaad baan umalanay saddex jeer baan halka khamre ku- ku burburinay hadir qaybaanu haynaa oo aan weli burburin oo maxkamaddu dadkii ay xakumtay xilligeedaanu sugayna tii ugu daysa maalin dhaweed bahayd waad ogeydeen khamrada ugu badnayd be saddex boqol iyo lixdan iyo saddex dhalo oo aanu hal mar wada qabanay xaqiiqiyan dee taa waa lagu guulaystay waad arkayseen ummaddana waa lasoo waa lasoo bandhigay idiguna waa joogteen baan umalaynaya meeshii lagu burburiyey iyada iyo xashishad labadaba hadda kahor lacaga faalsaa iyo xashishad iyo khamri aanu burburinay marka xaqiiqiyan booliisku way ku ammaanayin arrintaas aad bay ugu ammaanayen taliska booliiska qaybta bari taliya qaybta ugu horeeyo aad bay ugu ammaanayen kiiskaas kiiskaas ay qabteen iyo- iyo heerka la maray
waayahay sida hadda ayaad ka dhawaajisay kale waxaa jira dhalinyaro dhibaato ku haya xaafadaha magaalada boosaaso suuqyada oo moobilada xitaa dumar u badan ka furta maalin cad boosaaso xaafadaha qaar moobilada lasaga qaadaa dumarka ha u badnaata dhibaatada lagu hayo dhalinyaradaasi maare madowga inaad ka qabataan oo tallaabo aad ka qaadaan
ni arrintaas hadda guddiga nabadgelyo go-aan bay ka hor saareen waa la ogyahay dhalinyaraas waa jiraan dhalinyarada ummadda dhibta oo moobilada furata xaqiiqiyanna waxa wey arrinta hadda gu- guddiga nabadgelyo go-aan bay ka gaareen Eh, waalidiinta qaybtoodna go-aan bay ka gaareen oo kolley waa laga shiray arrintaas iyagay guddiga nabadgelyada gobolku Eh, dadkaas in waxaan umalaynayaa hadda go-aankoodii uu meel saaran yahay cidda la qabto haddana qayb baa la hayaa oo xirxiran oo la socotaa nin oo salgiyada ku xirxiran ama kanaha ku xirraadeen ama kuwa kale ha ku xirraadeen hawshoodan meel bay taalla haddii ilahay ka go-aankoodana dhaqso usoo baxaya ilahay waayahay laakiin marka lasoo xigo dhalinyaro noocaas oo kale ah horaa laga sii daaya baa la yihahdaa iyagoon waalidiinta inta yimaadaan saldhigga dacwoonaya marka soo taas ma noqonayso inay arrinta isoo la laabato oo kiiska mar walba usoo laabato
yow annaga hadda wax kolley aanu hadir aan ciddaa loo soo qabtay wax lagu cadaynayay oo lasii daayay hadda aanu ma xasuusto kuwa badan oo la xakumay baa jira maxkamadda la geeyo hadda xabsiga jira oo xakuman baa jira laakiin haddii qof aan dembi lahayn haddii lasii daayo hadhow in la yidhaahdo misnacdad baa lasii daayana macquul maaha annaga waxa wey qofki dembi lagu waysday far saac quraan sheegay qofki aan kiis lahayn waa lasii daynaya cidna haysan mayso cid haysan ka dhaan ma jiro qanunka nooma ogol laakiin ciddii dembi lagu helo ama tuhun laga qabo ciddii tuhunna baaris dheeraadan qaadanaa ciddii kiiska lagu helana horaa maxkamadda laga geeyaa cid lasii daayay hadda oo falkaa loo keenay annagu oo lasii daaya malayn mayno xabsigay jiraan nin qaybtood waa la xakumay hadda ciyaal badan baa xabsi ku jira waa la socotaanin kuwii wixii hadda la qabtana waxaan u malaynayaa in meel dheer la geyn doono oo wadda go-aan laga gaaro guddiga nabadgelyada go-aan ka gaareen oo meelo kaleeto loo gudbin doono haddii ilaahiyay waayahay ciidamada markay kaliya marayaan wadada oo kale ay isticmaalayaan gadiidka sida daaco oo kale xabada ay iska furaan shacabka taas oo argagaxay ku noqonayso marka arrimahaasi maxaa wax uga qabanaya بسم الله الرحمن الرحيم horta runtii xaqiiqiyan arrintaas maanta aniga aad bay waxay ugu tahay yani arrin aad aan muhiim igu ah oo aan rabo inaan fariin u diro ciidanka ciidamada kala duwan nooci doona ba ahaadeen ciidanku waxay u shaqeeyaan nin shacabka shacabka waxaa rabaa in ciidanku la dhaqmaan nin sida ugu qiimaha badan iyo sida ugu wanaagsan laakiin shacabku eh, ciidanku shacabku inay iska fogeeyaan nin ama ay ka dhigtaan nin eh, iyagu co- col ka dhigtaan nin ama colcad ka samaystaan nin lama rabo ciidankan waxaan kula talinaya ciidanka nooc ka saaran ciidanka horta magaalada waxa weeyaan dee boliis kaliya magaalada ma joogo intaas oo ciidana oo ama daraawush ha ahaato ama b m b f ha ahaato ama ciidamo kale ha ahaato ciidamo badan ama wadanka eh, ka howlgala oo magaalada dhex mara meeshu waa caasimadii ganacsiga puntland wey arrintaas anu waxaan rabaa inaan ciidanka dhammaantood waxay doonaan ama istaafyo ha ahaadeen ciidanka waxaan rabaa inaan kula taliyo shacabku waa shacabkii aynu u shaqaynaynay mushaharka iyaga iyagaa bixiya iyagaan u shaqaynaa shacabkanada saas daraaddeed waxaan ka codsanaynaa ciidamada dhammaan inay shacabka u turaanin inay shacabka soo dhaweeyaanin inay shacabka ula dhaqmaanin dee sida ay ugu habboon yihiin in ula dhaqmaanin laakiin aan shacabka la argagax gelin hadba mahadsanto waayahay ugu dambeyntii marka maxay tahay kala soo jeedintaada ku aadan ka shaqaynta amniga boosaaso gaar ahaan lix iyo tobanka xabadood magaalada boosaaso ay ka kooban tahay gaar ahaan adigoo weliba fariintaada usoo diraya dhallinyaradan xilliga ama wadalada qabta ee arrinta arrin taagan oo ilaa iyo hadda aan dhamaan
niyow waxaan kula talinayaa anu horta dhallinyaradaas waxaan kula talinayaa waa ubixi dalka xadiis baa jarfuus as dhahayay jirka dhexdiisa waxaa ahaaday cad cadkaasu haddii uu xumaadona jirko dhan wuu xumaadaa hadduu cadkaasu hagaagana jirko dhan wuu hagaaga waa qalbiga dhalinyaradu waa qalbigii dadka haddii dhalinyaradu xumaato dadko dhan wuu xumaanaya haddii dhalinyaradu hagaagtona dadku wuu hagaagaya dhalinyarada waxaan kula talinayaa mustaqbalkii dalkaa tihiin dadkii dalakan xakumi lahaabaad tihiin dadkii dalakan iska lahaabaad tihiin waxaan kula talinayaa dhalinyarada waa dhalinyaroy sida isu dhaama meel kasta ay joogaan ma aha boosaasa keliya waa puntland soomaaliya dhammaan dhalintan waxaan leeyahay war sidaan isu dhaama oo dayac kan iyo moobilada tan iyo iscayrsiga kan xaafadaha isu cayrsanaysaanin war dan idinma ahane dalkiina dadkiina u shaqeeya oo dadka dhibka ku haya iyo xumaanta ku haya haqarinina ee soo sheega dhammaan saasaan kula talin lix iyo tobanka xaafadood ee degmada boosaaso waxaan leeyahay maamulka waxaa soo jeedin guddi loo sameeyo guddiga guddiga dhalinyaro ah weliba dhalinyarada ruuxeeda in guddi laga dhigo oo loo sameeyo oo iyaga mas-uul looga dhigo inay ka keenaanin wixii dhib ku wada ay soo qabtaan soo sheegaanin ciidanku wax weeyaan shacabka indha u ah inay soo sheegaan shacabku shacabkana waaa ciidankana waxaan kula talinayaa shacabka inay soo dhaweeyaanin shacabka aan la dhibin shacabka loo turo shacabka loo naxariisto haddii wada shaqayntii shacabka waxay ka imaanaysaa markii shacabka loo turo lakin haddaan shacabka loo turin wada shaqayn imaan mayso sidaa darteed xaqiiqiyan anigoo aad uga mahad celinaya ciidanka boliiska ka shaqeeya gobolka bari ka shaqeeya ciidan aad iyo aad u dhibriya oo ciidan aad u nadiif inay yihiin haddana inay laba jibaaraan oo shacabka soo dhaweeyaanin taasaan kula talinayaa shacabkuna ay dooda la shaqeeyaanin maxaa yeelay meeshaan haddaynu inagu isqasno inagu isqaribno de wax walba wayna ka xumaanayaan lakin haddaynu waxayna hagaagsano nabaddana innagaa ku nool iyaduna kuma noola nabaddeena aan ilaashano horumarkeena aan ilaashano waddankeena aan ilaashano dadkana waxa weyaan ha loo turo hana la soo dhaweeyo dhammaan madax iyo iyo iyo shacab